إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdatul axkaam waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan salaatul khusuuf ow salaat baabu salaati alkusuuf baabkaas ayaan ku dhex jirnay baabkaas marka xadiidkiisa labaad ayaan maraynay alxadiidu taasic walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo sagaal iyo boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyay can abi mascuudin cuqbata ibni camrin alansaari albadri radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cuqbata ibnu camrin qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani waa laba calaamo labadaas calaamo min aayaati illaahi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto ka mid ah yukhawifu alla waa ku cabsigeliyaa bihimaa labadaas aayadood cibaadahu addoommadiisa waynahumaa labadaas aayadood oo ah qoraxda iyo dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiis qofkaasoo min annaasi dadka ka mid ah fa idaa ra-aytum markaad aragtaan minhaa aayadda xaggeeda markaad ka aragtaan shay-an shay fa idaa ra-aytum markaad aragtaan minhaa aayaddaas xaggeeda markaad wax ka aragtaan shay-an shay fa salluu tukada wadcuu ilaahay tuuga xataa yankashifa ilaa uu faydmayo maa bikum waxa idinku sugan xadiidka nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu nooga waramayaa qoraxda iyo dayaxa waa laba aayadood oo ilaahay aayaadkiisa ka mid ah macnaha calaamadaha waaweyn oo ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa lagu garto laba aayadoodoo ka mida weeye oo waxa weeyaan qaabka ay u socdaan maalin kasta waxa weeyaan qaabkay u soo baxayaan qaabkay u socdaan u dhacayaan marka la fiiriyo waa laba calaamadood oo tusaya ilaah qaadir ah ee awood kaamila leh cilmi kaamila leh inuu koonkan maamulayo taas ay tusayaan ilaahay marka subxaanahu wa tacaala mararka gobol si uu addoommadiisa khaafiliinta ee ilaahay dikrigiisa halmaansan ee waxa weeyaan cuquubooyin inay mutaan ay dhici karto iyaguna aysan is ogeyn si uu ilaahay ugu waaniyo subxaanahu wa tacaala ayuu ilaahay wax ka bedelayaa qaabkoodii oo qoraxdii iyo dayaxii iftiinkii ayaa ilaahay marar ka qaadaa mararkaas marka waxa weeyaan waa digniin iyo cabsigelin dadka looga digayo dunuubta ay gelayaan cuquubooyinka ka imaanaya si qaflaa inaysan ugu fariisan ilaahay baa addoommadiisa waxa weeyaan ku baraarujinaya oo ku cabsigelinaya waxaa nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalam jaahiliyo oo ay gaaladu ku soco jireen inaan wax kama jiraan tahay jaahiliyo ay gaaladu ku soco jireen inay wax kama jiraan tahay jaahiliyadaas oo ah maalinta qoraxdu ay madoobaato ama dayaxa in la yidhaahdo waxa weeyaan maalinta qof weyn ayaa maanta dhintay ama qof weyn ayaa maanta waxa weeyaan dhashay oo adduunka kusoo biiray arrintaasu inay tahay arrin baatil ah oo wax kama jiraan ah taas ayuu nabigu sala allahu caleyh wasalam ku baraarujinaa oo markaasu wuxuu leeyahay ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba calaamo oo ilaahay awooddiisa lagu garto labadaas aayadood oo min aayatillahi ilahay aayadaha awooddiisa lagu garto ka mid a yukhawifu ilahay waa ku cabsigeliyaa bihima labadooda cibaadahu addoommadiisa wa inahumaa labadoodu laa yankhasifaan uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiisa qofkao min annaasi dadka ka mid a marka caadadaas jaahiliga ayuu baabi'iyey nabigu sala allahu caleyh wasalam oo dadkaas ay aaminsanaayeen gaalada fa idaa ra-aytum markaad aragtaan minhaa aayadahaas xaggooda haddaad aayadihii ka aragtaan minhumaa saas ayaa waxa weeyaan nusaqda gobolkood nusaqda gobolkood waxaa ku qoran minhumaa nusaqda gobol waxaa ku qoran wa inahumaa qoraxda dayxa laa yankasifaani oo kaaf ah nusqooyin gobolna laa yankhasifaani wainahumaa labadoodu laa yankasifaani uma mudobaadaan limowti axadin qof geeridiis qofka min annaasi dadka ka mid a fa idaa ra-aytum markaad aragtaan minhumaa labadooda shay-an shay markaad ku aragtaan haddii minhumaa layra qoraxda dayaxa minhaa haddii layidhahdana aayadaha ilaahay shay-an haddaad aragtaan oo wax isbedelay aad aragtaan fasallu tukada taasna wuxuu anagu amrayaa marka qorax madoobaad la arko ama dayax madoobaad waa in la tukado waa in la tukado waa in la tukado salaad marka halkaas waxaan ka ogaanay salaad loo tukado qorax madoobaad ama dayax madoobaad inay sharci tahay oo nabigu amray sala allahu alay wasalam wadcu ilaahay tuuga waa in ilaahay la tuugo ilahay inuu cadaabka iyo cuquubooyinkiisa ka badbaadiyo muslimiinta xataa yankashifa bikum ilaa ay idinka faydmayaan xataa yankashifa ilaa u faydmo maa bikum waxa idinku sugan waxa idinku suganna waxaa loola jeedaa waxa weeyaan waa digniintan iyo indaarkan marka salaada waxay sharci tahay inta qoraxdu madoobdaha ama dayax qorax madoobaadku laba arrimood uga tegi karaa intaan salaadii la gelin haddii ay faydanto qoraxdii salaad la geli ma laakiin iyadoo salaaddii lagu jiray hadday faydanto waa salaaddii waa la dhammaystiraa midda labaadoos ay ku tagtana waxa weeyaan inay dhacdo qoraxdii iyadoo madow iyadoon salaaddii la gelin ayay dhacday mar hadday dhacday kadib salaad la xidhan ma marka labadaasay ku tagtaa dayax madoobaadkana saddexuu ku tagaa waxa weeyaan inuu dhaco dayaxu isagoo madow iyadoon salaaddii la gelin hadii la galayda waa la wadi hadduu dhaco iyadoon waxa weeyaan salaadii la gelin la tukama salaad saas waa kaaga tagtay ta labaad uu ku tagana waxa weeye in ay caddaato qor dayixi uu caddaado iyadoon salaadii la xihan haddii taasu ay dhacdo salaadii markaas dib laga xihan ma tan saddexaad oo dayax madoobaadku uu ku tago salaadiisa waxay tahay in uunta dayixi kor noqdo oo waagu markuu baryey oo kale u madoobaaday waa soo baxay dayixi intaan salaadii la xidhana qoraxdii kasoo dababaxday qoraxdiia kasoo dababaxday loomaba jeedaba inuu madow yahay inuu cad yahay ma loo jeedo taasna waata saddexdaasna dayax madoobaadka ku taga salaadiisa alxadiidu alkhamsuun bacda almia xadiiska konton iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha annahaa caaisha qaalad waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuulilaahi rasuulka ilaahay waqtigiisii sala allahu caleyhi wasalam waqtigii rasuulka ayaa qoraxdu madoobaatay markay qoraxdii madoobaatay fa sallaa rasuululahi rasuulka ilaahay waa tukaday sala allahu caleyhi wasalam binnaasi dadki ayuu tujiyey fa sallaa rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu tujiyey sala allahu calay wasalam binnaasi dadkii fa adaala waa dheereeyey alqiyaama istaaggii istaaggi hore waa dheereeyey istaag dheer oo suuratulbaqara oo kalea ayuu ayaa lagu tukadaa istaagga hore suuratulbaqara oo kale marka istaag dheer ayuu nabigu ku tukaday sala allahu caleyhi wasalam marka ragcada ugu horeyda marka istaagga ugu horeeya sidaas ayaa la rabaa istaag dheer oo suuratulbaqara intii la akriyo oo kalea uma rakaca nabigu waa rukuucay fa ataala waa dheereeyey alrukuuca rukuucdii markuu qiradaas dheer joojiyo ayuu rukuucay rukuuc dheer oo istaaggii waxyar ka gaaban uma qaama waa istaagay nabigu samica allahu liman xamida uu leeyay markasu le rabbana walaka alxamd markaasu haddana faatixadii akrina markaas istaag caadihii u bedelana fa adaala waa dheereeyey nabigu alqiyaama istaaggii waa istaaggii labaad oo faatixo iyo qur-aan dheer ayaa lagu akrinaa markuu rukuucda madax kasoo qado yidha samica allahu liman xamida ayuu markaas inta gacmaha sidii saxabadka u saartu marka faatixadii akrin kadib suuraddii ka dambeyd akrina wa huwa istaaggaanuna duuna alqiyaami istaaggii ayuu ka sokeeyey istaaggii ala weli horreeyey istaaggii hore istaag ka gaaban ayuu midkan ka dhigay oo suuratu alcimraan oo kale meelahaas oo kalea uma rakaca waa rukuucay nabiga sala allahu caleyh wasalam fa adaala rukuuca rukuucdiiyuu dheereeyey walxaal huwa rukuucaasu duuna rukuuc rukuucdii uu ka sokeeyey rukuuc ala weli ee horreeyey rukuucdii horreeyey rukuucdii horreeyey rukuuc hoogaa ka gaaban ayuu rukuucdan dambe ka dhigay ayuu ka dhigay uma sajada waa sujuuday hadda halkan waxaa ka maqan ictidaalkii riwaayadanu ma aysan sheegin ictidaalkii ma aysan sheegin laakiin ictidaalka riwaayad saxiix muslimka xadiiska jaabira sheegay oo yidhi fa sallaa rasuulu lahi sala allahu alay slam biasxaabihi fa adaala alqiyaama xataa jacaluu yakhiruuna uma rakaca fa adaala uma rafaca fa adaala uma rakaca fa adaala uma rafaca madaxuu kor usoo qaaday nabiga sala allahu alay slam ictidaalkaas waa sameeyey waana la dheereeya marka riwaayadaas ayaa cadaynayda in ictidaalkaas damkan ah oo halkaas waa muhiim in la fahmaa uma ictidaalkaas kadib ayuu sajada sujuuda nabiga sala allahu alay wasalam fa ataala waa dheereeyey asujuuda sujuudi halkaasna waxaa ka maqan fadhigii sujuud labada sujuudood udhexeeyey fadhiga labada sujuudood udhexeeyana xadiiska nasaa-i ee min xadiid cabdullahi bni camr ibni caas ayaa cadaynaya oo le wasajada fa adaala sujuuda uma rafaca ra'sahu wa jalasa fa adaala aljuluusa nabiga madaxuu kor usoo qaaday waa fadhiisay fadhi dheer ayuu fadhiyey uma sajada facdala sujuuda kaasaa iyadaan caddaynaya oo nasaa-i uma facala nabigu wuxuu ku sameeyey fi ragcati lukhraa ragcadii kale mithla maa shay wax la mida facala uu ku sameeyey fi ragcati luulaa ragcadii hore uma insarafa nabigu waa ka soo gadoomay salaadii walxaal qad tajallat ishamsu qoraxdii ay faydantay oo madowgii ka wareegay fa khadaba naasa dadkiiu khudba u akhriyay halkaasna waxaa kugu caddaatay khudba inay ka dambaydo salaatlkhusuufka ama salaatulkusuufka khudba inay ka dambaydo oo markii waxa waya salaada la tukado dadka in la waaniyo oo dunuubta ay cuquubta alle ku mudanayaan inay ka fogaadaan ka toobad keenaan sadaqaadka badiyaan waxa weeyaan cibaadaadka oo aad ay u badiyaan taas in lagu baraarujiyo oo loo khudmeeyo weeye faxamidallah allu mahdiye nabiga sala allahu alay wasalam wa ahnaa caleyhi allu ammaanay uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba calaamo labadaas calaamo min aayaatillahi ilaahay calaamadiisa ka mid ah labadaas calaamo oo min aayaatillahi ilaahay calaamadihiisa ka mid ah laa tankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiis uma madoobaadaan walaa lixayaatihi qof noloshiisna uma madoobaadaan jaahiligii caqiidadoodii halkaasuu nabigu ku baaba-shay sala allahu calay wasalam waana sida laga rabo dadka culimmada ee rabbaaniyiinta ee nabiga dhaxlay sala allahu caleyh wasalam inay manaasibo walba uga hadlaan waxyaalaha qaladka oo jira inay ummadda waxa weeyaan uga digaan inay ummadda uga digaan nabigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam fa idaa ra-ytu markaad aragtaan daalika madowgaas fadxullahi ilaahay tuuga wa kabiruu takbiirsada wa salluu tukada wa tasadaquu sadaqaysta halkaasna waxaan ogaanay salaad kaliya inaan la iska rabin ee waxa weeyaan cibaadooyin fara badan oo ducada u badan tahay iyo takbiirta iyo salaadii oo la iska rabo iyo sadaqo iyo addoommo la xoreeyo in la iska rabo taasna waa in la ogaado oo aan ta salaada la tukado un la iska seexseexan uma qaala nabi wuxu uhi yaa ummata muxamed ummadda nabi maxamedey wallaahi ilaahan ku dhaartay maa min axadin qof ma jiro aqyaru ka qiiro badan min allaahi alle an yasniya min an yasniya inuu sinaysto ayuu alla ka qiiroodaa cabdu addoonkiisa ow tasniya ama ay sinaysato amatu addoontiisu ilahay wuu qiiroodaa wuxuu ka qiiroodaana addoonkiisu inuu ku dhaco wax uu ilaahay ka xarimay waxyaalaha ilaahay xarimo aad u nicib ka qiiroodana waxaa ka mid ah inuu qofkii addoonkaayo ilaahay abuuray zina ku dhaco yaa ummata muxamed wallaahi allaan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaa lahaydan maa aclamu waxaan ogahay la daxigtum waad qosli lahaydan qaliilan in yar wala bakaytum waad booyi lahaydan kahiiran in fara badan waxa weyan tanna nabiga wuxuu ku caddaynay sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan khashyada waxay ka timaadaa cilmiga badanaaba khashyadu waxay ka timaadaa cilmiga nabiga wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalama waxaad la farfarxaydaan ood la qoslaydaan waxa weyan waa jahli oo cilmigiinaa yar laakiin haddaad ogaa lahaydeen waxa aan ogahay oo cilmiga aan leeyahoo kale aada lahaa lahaydeen booyintiinna ayaa badnaa laheed qosolkiinnu waa yaraa lahaa marka qosolku qalbiga ayuu qallajiyaa booyintuna qalbiga ayay noolaydaa qofka muuminka marka mar kasta inuu badsado murugada aakhirada uu ka murugsan yahay cadaabka alle uu ka cabsanayo inuu badsado oo uu yaraysto waxa weyan qosolka iyo iska waxa weyan khaflada taas ayaa qofka muuminka laga rabaa wa fii lafdin waxaa ku sugnaa fastakmala waa dhammaystiray nabigu sala allahu calayhi wasalam arbaca rakacaatin afar raku arbaca rakacaatin afar rukuucooduu dhamaystiray ragca maaha waa rukuuc aa loola jeedaa fastakmala waa dhammaystiray arbaca rakacaatin afar rukuucood iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood oo laba ragca dhexdood ku jira ayuu dhammaystiray nabiga sala allahu caleyh wasalam marka halkaas waxa weeyaan qof kasta waa inuu wada qofku intuu yaqaan ilaahay awooddiisa aayaadkiisa sifaadiisa qofku intaasu ilahay ka cabsadaa taasna waa sidii alla sheegay inamaa yaksha allah min cibaadi alculamaa alxadiidu alxaadi walkhamsuun xadiidka konton iyo koobaya bacda almia boqol ka gadal marwiin waxaa la wari can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala abi muusa alashcari wuxuu yidhi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa zamaani rasuulilaahi rasuulka ilaahay waqtigiisii sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka ayaa qoraxdu madoobaatay qorax madoobaad ayaa dhacay nabigoo jooga sala allahu calayhi wasalam faqaama nabigu waa istaagay fazican xaala uu yahay mid argagaxsan markii qoraxdii madoobaatay nabiga asagoo argagaxsan ayuu istaagay ayuu istaagay taasna waxay kutusaydaa cilmiga nabiga ilaahay awooddiis sida u yaqiin sidau uga cabsanaya cadaabkiisa cuquubada adduunya midda aakhiro sida uu uga cabsanaya taas ayay kutusaydaa ma ahan waxa weya waqti farxad waqti oo waxa weeyaan daawasho waqti qaylqaylo ma ahan qofku markuu arko isbedelkan koonka saas isku bedelay waxa weeyaan koonkaanu rabbi qaadir ahoo caliim ah inuu leeyahay ee waxa weyaan addoommadiisa siduu doona uga arsa kara inaad ogaato intaan ilaahay cuquubadiisa kugu soo deginna aad u cararto dikrigiisa sidaas weeye yakshaa xaaluu ka cabsanaya an takuuna saacad saacadda inay dhacdaba saacaddii qiyaamo inay dhacdaba oo arrintu saacaddii qiyaamahaba noqoto taasuu ka cabsanaya fiiri siduu ilahay u yaqiin nabiga sala allahu aleyh wasalam xataa ata almasjida ilaa uu masaajidka yimid fa qaama nabigu waa istaagay fa sallaa nabigu waa tukaday biatwali qiyaamin istaaggii ugu dheeraa wa rukuucin iyo rukuucdii ugu dheereed wa sujuudin sujuuddii ugu dheeraa dhirirkaasoo maa ra'aytu nabiga aanan arag yafcaluhu asagoo samaynaa fii salaatin salaad ku samaynaa qatu weligeed salaad istaaggii ugu dheeraa iyo rukuucdii ugu dheera iyo sujuud ugu dheeraa oonan weligay nabiga aanan arag sala allahu caley wasalam asagoo salaad dhexdeed ku samaynaa ayuu sameeyey nabiga oo ku tukaday marka salaad jeeda ma jirto salaatul kusuufka ama salaatul khusuufka uma qaala nabigu wuxuu yidhi inna haadihi al aayaati aayadahan allatii aayadaha yursiluha llaahu alla soo ina haadihi al aayaati aayadahan allatii aayadaha yursiluha allaahu alla soo diro caza wajal laa takuunu uma ahaato limowti axadin qof geeridiis walaa lixayaatii qof noloshiisna uma ahaato walaakina allaha alle yursilu waa soo diraa haa aayadahan yukhawifu xaaluu ku cabsigelina bihaa aayadaha cibaadahu addoommadiisa fa idaa ra'aytum markaad aragtaan minhaa aayadaha shay-an waxaad ka aragtaan fafsaquu argagaxa ilaa dikri llahi ilaahay xusgiisa wa ducaa'i ilaahay tuugmadiisa wa istikfaarihi ilaahay dembidhaaf darabkiisa u argagaxa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala aayadahan uma soo diro qof weynaa dhintay qof weynaa noolaanayo ilaahay weynaa wuxuu u soo dira addoommadiisuu ku cabsigelinaya oo ku baraarujinaa ee markaad aragtaan waxa weeyaan u argagaxa dikriga alle dikriga alle u argagaxa ducadiisa u argaxa istikfaarta badiya oo waxaad dareentaan ilaahay inuu idinkaga digayo dunuub aad gasheen ood cuquubo ku mudan kartaan oo alla uu idinku baraarujinayo oo uu idin leeyahay war ilaahay magan gala ilaahay u carara ka jooga intaan waxa wayan cuquubooyinka caajiladah inun ku dhicin baabu salaati listisqaa warab dalabka salaadiisii baabkeedii haadaa maxalu halkan waxaan ka gelaynaa istisqaagii istisqaa waa dalabu suqyaa roob dalbid linafsika ow likayrika ama naftaad u dalab ama keyrkaa u dalab taas weeye abaartu markay dhacdo ama webiyaalku ay guraan ama ceelashu ay guraan waxaa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala fadligiisa ka mid ah inuu ilaahay jideeyey dariiq lagu raadiyo raxmadda alle iyo roobkii dariiq lagu raadiyo ayaa ilaahay jideeyey subxaana wa tacaala dariiqaas waa maxe waa saddex wado mid inaad un samaydo roobku wuxuu gacanta ugu jira allah malaa'igta ma hayaano ma awoodaan nabiyaal ma awoodaan saalixiintu ma awoodaan qabuuraha ma awoodaan waxaa awoodda iskale oo gacanta ugu jira waa allah saddex dariiqo oo sharciya ayaa nabigana ka sugnaatay sala allahu caleyh wasalam midda ugu sarraydaa waxay tahay in dadka la baxo oo dadka iyagoo labisan labis oo waxa weeyaan labiska shaqada ah oon labis xarago ahayn in banaanka loo soo saaro ummadda banaanka la iskugu keeno baahidooda iyo dhibaatadooda ay banaanka kusoo bandhigaan ilaahay ay u calaacalaan ay tukadaan laba ragco labadaas ragco ka hor la duceeyo kadib la khudbeeyo sidii ciidana loo tukado labada ragco sidii ciid ay yihiin taas waa dariiqa ugu sarreeya loo roob doono dariiqa labaad marka waxa weeyaan khadiibku uu khudbada akrinaa inuu roob doono ilaahay roob ka tuugo u aaminiyaan dadka saamiciinta oo khudbada dhegaysanaa labadaas nuuc ayuu sheegi doonaa labada xadiis oo soo socota kitaabka nuuc saddexaadaa jira iyadoon khudbana lagu jirin markaasna aan waxa weeyaan salaad la tukan in waxa weeyaan la iska duceeyo oo qof duceeyo dadka kalena aaminsadaan ayadana waa sharciyo waa sugan tahay saddexdaas kayfiyo waxa aan ahayn oo roob doon ah diinka ilaahay salkuma laha sumaliya sabeen iyo ceesaan in lagu roob doonaa diinta ilaahay sal kuma laha huudiyaan caam la akriyo iyo cirdoox diinka ilaahay sal kuma laha oo laydhaa roobaa lagu doonaa burdo in la akriyaa oo laydhaa roobaa lagu raadinaa diinka alle sal kuma laha kitaab dhigaya oo kutubaha muslimiinta ka mid a waxaas ma jiro kutubaha muslimiinta ee diinkii nabiga laga soo guuriyey ku yaaliin hal kitaab oo ka mida laga heli maayo markaad roob la-aanu dhacdo abaaru dhacdo burdaha ha la akriyo sumaliya sabeen ha la gado sumaliya sabeen iyo ceesaan ha la qalo orgi ka badan ha la qalo waxaasoo qabuuraha ha la aado waxaasoo dhan laga heli maayo diinkii nabi maxamed laga soo guuriyey sala allahu caleyh wasalam kutubaha hataa fiqiga ee ugu yaryar abushujac iyo kutubaha lamidka ah kuma taallo waxaas waxaa ku yaala salaadan ha la tukado sidaanaa ku taalla marka addoommadu waxa ay u baahan yihin allah gacanta ku hayee allah ay u baahan yihin dariiqa uu jiday ha u mareen si ay ilaahay u waraabiyo waa waxa abaaraha iyo colaada iyo cudurrada aan la oqon uga hardiideenna nooga hardiideenna waxay tahay waa mukhaalafada alla iyo rasuul aan khilaafayno oo markaan baahano dariiqii ilaahay marana yidhi aanaan marayn oo qabuuraha ka dabawareeg xoola ku aqalid waxa weyan ayagii tuugid allihii khaaliq ah ee koonka maamulaya la halmaamo burdo iyo shirkiyaad ilaahay lagu tuugaa la yidhaahdo oo cadhada alle markaas soo degto abaartuna sii badato taas weeye waxaa halaagaya ummadda walaalayaan ee ilaahay aanu ka cabsanno ilahayna aan u laabano subxaana wa tacaala alxadiiu athani wlhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo labaiyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can cabdillaahi bni zayd ibni caasim almaaziniyi radia allahu canhu qaala wuxu uhi cabdullaahi ibnu zayd kharaja nabiyu nabigaa baxay sala allahu caleyh wasalama yastasqii xaala uu waraad dalbayo marka sida sunnadaa waa sidaas in imaamka muslimiinta uu dadka amro oo uu dadka la baxo meesha ula baxaya waa musalluhu la tegaya riwaayadda soo socota cadday doonta banaanka dadka o dhan loo saaro sida ciiddii oo kaleeto fatawajaha nabigu wuxuu u jihaystay markuu yimid meeshii musallaha aheed ila alqiblata qiblada yadcuu xaalu ilaahay tuugayo taasna waxaan ka ogaanay waxa weya intaan salaada la tukan intaan salaada la tukan inta qiblada u jeesto inuu duceeyo imaamka mar kasta oo la ducaysanayo oo ilaahay la tuugayana waa in qiblada loo jeesto qibladu siday salaada qibla ugu tahay ducadana ayadaa qiblo u ah taasna masalada labaad weeye oo la rabo qof kasta oo muslima inuu ogaado ku baraarugo waxawala nabigu waa wareejiyey ridaa'ahu go-iisii go-a waxa weeyaan go-i uu kor ka watay ayuu wareejiyey see u wareejin wuxuu u wareejin dhinaca oo bidixda xiga midigaa la marin dhinacii midig xigayna bidixaa la marin dhinacii hoos xigayna koraa la marin hal mara inta labada gacmood la isdhaafiya saas loo rogin cimaamada saasaa loo rogin taasna macnaheeda waxa weyan tafaa-ul ilaahay xaaladda lagu sugan yaho abaarta inuu bedelo oo xaalad fiican oo rooba ku bedelo tafaa-ulaa la yidhahdaa taasna waa sunno uma sallaa nabigu waa tuji tukaday ragcatayna laba ragco taasna waxaan ka ogaanay salaatul istisqaa laba ragco weeye labadaas ragcana waa labadii ragco waxay waafaqsantao ku kayfiya tahay oo salaatul ciideynka labadaas ragcoo jahara uu la jaray nabigu fiimaa labada ragco dhexdooda bilqiraati qirada halkaasna waxaan ka ogaanay salaatul istisqaaga salaatul ciid sida loola jahro sidaasoo kaleeto ayaa loola jahraa qirada laakiin waa inaad ogaataa lafdigan oo qiraduu la jahray bukhaari ayaa wariyey sida imaam nawowi saxiix muslimka sharxiisa uu ku baraarujiyey ibnu mulaqinna iclaamka uu ku baraarujiyey nukadkana uu ku baraarujiyey ninka la yihi zarkashi marka waa muhiim ee muslimo warin intaas marka laakiin waa lala jahra bukhaarigay ku suganta laakiin shardigiisi ma ahan xadiisa lagu tacqiibiyo ka mid xadiiskan wa fii lafdin waxaa ku sugnaa marku nabigu markuu baxay kharajo nabiyo nabigaa baxay ata lmusalla macnaha yastasqi xaaru waraab dalbayo nabigaa baxay wa fii lafdin waxaa ku sugnaa ata lmusalla musallihii nabigu tegey oo markuu baxoo dadka waday musallihuu tegey halkaasna waxaa kuugu cadaaday inay sharci tahay in waxa weeyaan musallaha lagu tukado salaada oo salaatu istisqaha oo sunnada nabigu siday tahay waa sidaas in meel banaana dadka laiskugu geeyo lagu tukado sida ciiddii oo kale taas waa kayfiyo oo ah loo roob doono waana kayfiyada ugu kaamilsan in laba ragca la tukado oo sidii ciidda ah oo ilaahay roob lagu weydiisto taas waa kayfiyo kayfiyada labada loo roob dalba waa kana alxadiiu thaalithu walhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo saddex iyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can anas ibni malikin radia allahu canhu ana rajula nin dakhala almasjida masjidkuu soo galay yowma aljumcati maalin jumca min baabin albaabuu ka soo galay albaabkaasoo kaana ahaa naxwa daari lqada daaru lqada xaggeeda daarulqada isaga ayaa sheegi doona waa guri uu iska lahaa cumar ibnu lkhadaab amiiru lmu'miniin radia allahu canhu oo markuu dhintay uu ka waxa weeyaan isagu intuu markuu dhimanayo ka dardaarmay marka markuu dhintayaa la gaday deyntii lagu lahaa ayaa lagu baxshay deyntii lagu lahaa wax ka mid a ayaa lagu baxshay amiirulmu'miniin isagoo ah oo waxa weeyaan muslimiintuna markay ugu dhaqala badnayn ay tahay ayuu haddana ka dhintay iyadoo siddeetan iyo dhowr kun oo deyna lagu leeyahay oo xataa gurigiisa loo xaraashay oo uusan dhamay karin taasna waxay kutusaydaa dadka diinta alla ku ciseeyey waracnimada iyo siday iskaga ilaali jireen hantida caamka ah taasaad fahmaydaa dadkaasna way dadka ilaahay u gargaaraa laakiin dad muslimiintii oo fuqaraha baaba-aya waxa weeyaan ninka mas-uulkaa uu intaasoo gaari keligiis leeyahay intaasoo guri keligiis leeyahay hantidii muslimiinta caamka ka qaatay waxa weyan askartii muslimiintuna ay baaba-ayaan taas ma ahan dadka nusrada ilaahay mudan marka ana rajula ninaa dakhala almasjida masjidka soo galay yowma aljumcati maalinta jumcada min baabin albaab uu ka soo galay albaabkaasoo kaana ahaa naxwa daari lqada daaru lqada xaggeeda daaru lqada xaggeeda guri ahaa ayuu ka soo galay dhinacaas ayuu ka soo galay dhinacaas ayuu ka soo galay daartaas xaggeeda ah markaas masaajidkiiu ninkii soo galay masaajidkii ayuu soo galay walxaal ayuu soo galay rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaa'imunuu taagan yahay yakhdubu oo uu khudbo akrinayo rasuulka alloo taagan oo khudbo akrinaya ayuu soo galay fastaqbala rasuul allah rasuulka ilaahi ayuu qaabilay sala allahu caleyhi wasalam qaa'iman xaala uu yahay mid taagan rasuulkii alle ayuu soo qaabilay isagoo ninku taagan ninkiioo taagan ayaa rasuulka xaggiisa u jeestay uma qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka allow halakat ilamwaalu maalyaalkii waa halaagsameen abaaraa dhacday xoolihii waa baabeen abaartay ku halaagsameen oo ku baabi'een waxaan amwaasha waxaa loola jeeda xoolihii geelii arigii lo-dii kuwaasaa loola jeedaa fardihii wanqadacat isubul wadooyinkiina waa go-een oo wadooyinkii maxaa gooyey abaar hadday dhacday waxa weeyaan wax ku safraaya ma leh xoolihiiyaa tabar darnaaday waa xoog yaraadeen geelii lagu safri jiray waa baaba-ay waa xoog yareeyey xoolo lagu safraba lama arkaba oo safar dheer wax ka keeni karaba wadooyinka waa goen wax maraaya male xoolihii ayaa tabar daraaday fadcu llaha tacaala ilaahay noo tuug yuqithnaa ha noo gargaare ilaahay ha noo gargaaro hana waraabiye waxa weeyaan ilaahay noo tuug ilaahay noo tuug ilaahay weynaa subxaana wa tacaala inuu noo gargaaro dhibkaa naga qaado ilahay noo tuug halkaas waxay ku tusaydaa khadiibku markuu khudbo akrinaa dadka saamiciinta mid kamidu waa la hadli karaa khadiibka khadiibkuna ayaga waa la hadli karaa waxaa xaaraamta waa in dadkii saamiciinta dhexdooda wada hadlaan dadku ayagu inay wada hadlaan waa mamnuuc marka khudbada la akrina laakiin khadiibka qofkii raba waa la hadli karaa khadiibkuna waa la hadli karaa haddii loo baahdo qaala wuxuu yidhi anas ibni malik fa rafaca rasuululahi rasuulka ilaahay kor u qaaday sala allahu alay slam yadayhi labadiisa gacmood labadiisa gacmood oo rasuulka u qaaday kor u qaaday khadiibka asal waxa ah fartaas oo musabixada ama murugsatada inuu taago markuu khudbada akrina oo u ducaysana laakiin hal maray jirta isagoo khudbo akrina oo uu labada gacmood kor u qaadi karo ducay karo inta jumco khudba la akrinaayo sunno ma ahan sharcigana ma waafaqsana inuu khadiibku labada gacmood taago markuu ducaynayo waa fartaas murugsatada musabixada inuu taago hal maray u banaantay waa maxe marka uu khudbada akrina hadduu roobdoon uu roob doonayo oo uu ducaynayo ducada roobdoonta markaas bis ayuu gacmaha taagi karaa dadka saamiciinta oo dhegaysanayana khudbo kastoo jumcaad marka la akrina oo la ducayna gacmaha inay taagaan sunno ma aha ma ahan sunno inay gacmaha taagaan hal maray u banaantay waa maxay iyadana markaas roobdoonta ah oo khadiibka uu roobdoonaya isagoo khudbo akrinayo xadiidka anas riwaayadihiisa gobol ka mid ahana caddeeyey oo dhaha wa rafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuuna dadkiina nabigu markuu gacmaha kor u qaaday koray u qaadeen ayagoo ilaahay tuugaya oo aaminsanaya macnaha marka markaasay labadaba u banaanta fa rafaca rasuululahi rasuulka alle kor u qaaday sala allahu alay slam yaday labadiisa gacmood uma qaala wuxuu yidhi allaahuma allow aqitna allow noo gargaarona waraab allahuma aqitna allow noo gargaar allahuma aqitna allow noo gargaar qaala anas wuxuu yidhi falaa may wax kale ma ahan wallaahi allaan ku dhaartay uu yidhi falaa wax kale arrintu ma ahan wallaahi allaan ku dhaartay ee maa nara inaanaan arkin maa nara inaanaan arkayn waqtigaas macnaha fi samaai samada dhexdeeda min saxaabin wax daruur ah wax daruura cir kama muuqan walaa qazacatin gabal xataa kama muuqan gabal yar oo daruura xataa cirka dhan waa banaanaa wamaa baynanaa annaga iyo wa bayna salcin buurta salcin la yidhaahdana min beytin guri ma ahayn salci waa buur la yaqaanoo dhanka qorax ka soo bax ka xigta magaalada madiina dhanka qorax ka soo bax ayay ka xigtaa ayay ka xigtaa markaasuu yidhi wamaa baynanaa dhexdeenna iyo wa bayna salcin buurta salcin layna dhexdeenna ma ahayn wamaa baynanaa annaga iyo wa bayna salcin buurta salcin layna dhexdeenna ma ahayn min beytin guri yar walaa daarin guri weyn beytkana guriga yar daartana guri weyn qaala wuxuu yidhi anas ibni maalik fadalacad way soo dhalatay daruur fadalacad waxaa ka soo dhalatay min waraa'ihi waraa'i salci buurta salci laydhaha gadaalkiisa saxaabatu daruur oo wuxuu markii hore u anfinayey daruur meesha ku jirtay oo gurya iskaga kaana aadiyeyna soo kor noqotay maaha saasuu markii hore anfinayay wuxuu diidayay inaad istiraahdo buurtu meeshaas buurta ku aadanaa daruurta awal saareed oo koray usoo dhaqaaqay wuxuu ku leeyahy waa noo muuqatay guri nagama xigin mid yar iyo mid weyn midnaba wax noo dhexeeya ma laha ma garatay waa u jeedna meesha daruur kama muuqan meeshay ka dhalato ilahay ka abuuray fa dalcad waxaa ka soo baxday min waraa'ihi buurtii gadaalkiisa saxaabatun daruur daruurtaasoo mithlu tursi gaashaan oo kala daruur yar weeye daruur yar weeye falamaa tawasadat isamaa samadii markay dhexdhexaysato cirka dhexbartankiisa tagtay inta sharad waa kala faaftay ilaahay awooddiisa waxyaalaha qofku uu u arki karo si cayaan ah waxaa ka mid ah daruur yaar ayaa cirka dhex istaagay roobay bilaabe waa unkada waa weynaane waa hilaace waa weynaane ilaa cirkao dhan ay qarido daruurta iyadoon daruur kale inta soo tagta u imaan daruurta cidka dhex bartankiisa ay tagtay waa faaftay uma amdarat markaasay madarayday qaala anas wuxuu yidhi falaa wax kale ma aha wallaahi allan ku dhaartay maa ra'ayna shamsa inaanan qorax arag sabtan hal usbuuc sabtiga waxaa loola jeeda usbuuc oo carabtii madiina ayaa usbuuca sabti dhihi jiray sababta keenaydana waxa weeyaan maalinta faystada u ahayd nimankii reer madiina oo yahuudda ahaa ilaa yahuuda la deganeed madiina nimanka carabtaa oo weliba wixii diin ahaanana ay iyaga uga dambeeyeen yahuuddana waxaa maalin faysta u ahayd ciidda markaasay ku ta'ahureen markaasay usbuuc oo dhan waxay dhihi jireen sabti hal usbuuc ma anaan arag qoraxdii roobka iska socday hal usbuuc nabiga kama soo degin mimbarka ilaa garkiisaoo biyo ka da-ayaan oo mimbarkii korkiisu ku qoyi nabiga sala la alay sl abaartii looga taagneed taasuna waa mucjiza min min mucjizaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam sida ilaahay nabigiisa subxaanahu wa tacaala sida allah subxana wa tacala nabigiisa sala allahu alay slam ugu gargaar oo dacwadiisa u aqbalo qaala anas wuxuu yidhi uma dakala rajulu ninaa soo galay min albaabi albaabkiiyuu ka soo galay fi ljumcati jumcadii almuqbilati oo soo aadanayd jumcadaas jumcadii ka dambayday ayaa nin albaabkii laftirkiisa ka soo galay walxaal rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay slam qaa'imun uu taagan yaho yakhdubu u khudbaynaa annaasa dadka taasna waxay kutusaydaa jumcada inaan la fududaysan oo xataa roobab hadday da-ayaan jumcada waa in la yimaado jumcada waa in la yimaado usbuuc dhanaa roob da-aya roobkiiyo socday jumcadii yimaadeen nabiganu khudbadii akhrina muslimiintiina waa dhegeysana waa saamiciin waa jumcadii dambe ninaa marka albaabkii laftirkiisa ka soo galay walxaal rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam qaa'imun uu taagan yaho yakhdubu naas dadka u khudbo akhrina fastaqbalahu ninkii waa qaabilay nabiga qaa'iman xaalu yahay mid taagan marka jumcadii jumcadii ku xigtay a albaabkii nin ka soo galay albaabkiiya nin ka soo galay marka wuxuu yidhi uma dakala rajulu ninaa soo galay min albaabi albaabkiiyu ka soo galay filjumcati jumcadii almuqbilati oo soo aadanay jumcada jumcadii ka dambayday ayaa nin ka soo galay albaabkii laftirkiisa walxaal rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam qaa'imun uu taagan yahay yakhdubu naasa dadka uu khudbo u akhrina isagoo rasuulku taagan oo dadkii u khudbayna fastaqbala ninkii waa qaabilay hu nabiga qaa'iman xaalu yahay ninku mid taagan ninkiioo taaganaa nabiga xaggiisa u jeestay ninkaan ma ninkii hor amse waa nin kale waa ogaa doonaa ilaahay baa garanaya lama yaqaan fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow sala allahu alay wasalam halakat ilamwaalu maalyaalkii waa halagsan xooli waa baaba-een roobkiiya baaba-shay xoole iska caatahay ahayn roob xoog loo usbuuc da-ayay weeye wanqadacat isbulu wadooyinkiina waa go-een markii hore tabacaad iyo abaar iyo xoolo lagu safroo la waayey la go-een maantana roobay la go-een wanqadacat isubul xoolihii wadooyinkii waa go-een fatxullah ilaahay noo tuug an yumsika roobka inuu naga hayo canna xaggeena inuu ilaahay naga hayo roobkan ilaahay nooga tuug qofka wixii halaaga waa u wixii kale haddii abaaru halaagta haddii roob halaag laba waa isku mid ma ahan arrintaanu dembi in qofku yidhahdo ilahay roobka naga celi wax dembiya ma aha sababto qofka wax halaaga uma baahna marnaba roob hadduu halaagaya hadday abaaru halaagto waa iskugu mid qofka siisaba masalada hu inaad ogaataa kufri ma ahan nimcaa loo la diiday ma aha nabigu ninkaas ma inkirina ilaahayuu tuugay inuu roobka celiyo laakiin nabiga sala allahu alay sl xikmad wanaagiisa waxa weeyaan dararkii oo markaas roobku ku hayeyna ilaahay inuu suuriyo alla weydiisto roobkiina uusan joojinoo meelo kaloo ku munaasiba ku da-iyo xikmad wanaaggaasna nabigaa iskale sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi anas fa rafaca rasuululahi rasuulka ilaahay kor u qaaday sala allahu alay wasalam yadayhi labadiisa gacmood uma qaala wuxuu yidhi allaahuma allow xawaalaynaa hareeraheena kuda- ku di-i allaahuma allow ijcal yeel weeye roobkan allaahuma allow ijcal yeel hu roobka xawaalaynaa hareeraheena meelaha aan dadku deganayn weeye walaa calayna allow korkeena hayeena allow roobka korkeena ka qaa taasna waxa weeya waa ducada lagu ducayso roobku hadduu adkaado oo laga cabsado inuu dhibaato geysto sunnada waxa weya waa sidaas in lagu duceeyo sidaas in lagu duceeyo allaahuma allow ijcal yeel xawaalaynaa hareeraheenna walaa calaynaa korkeenna hayeelin allaahuma allow ijcal yeel calal akaami taagaga korkooda meesha taagaga qararka iyo taagagaa wadiraabi buuraha yaryar korkooda allow yeel meelahaas aan la deganayn wa buduuni alawdiyati waadiyaasha calooshooda meelaha biyuhu maraan ilaahu halkaas ku di-i wa manaabiti shajari geedaha salkooda allow yeel qaala anas wuxuu yidhi faqtalacat way fuqday daruurtii wa kharajnaa waan baxnay namshi xaalo aan ku soconayno fii shamsi qoraxda fiiri taasna nabiga mucjizada ilaahay siiyey uu yidhi allow roobka korkeena ka wareeji isla markii wareega khudbadii markii laga soo baxay qoraxaan ku soconayo qorax ayaan ku soconnay qaala shariik ayaa wuxuu yidhi oo anas xadiiska ka warinaa fa sa'altu anas ibnu maaligan weydiiyey ahuwa ninkan jumcadan dambe soo galay alrajulu ninkii miyuu ahaa alawal horreeyey ahuwa ninkan oo jumcadan dambe yimid alrajulu ninkii miyuu ahaa alawal horreeyey jumcadii hore yimid qaala anas wuxu uhi laa adri taasna waracnimada saxaabaday ku tusaydaa saxaabada tarbiyaday nabiga ka qaateen sala allahu caleyh wasalam oo ah qofku wuxuusan oqoon inuu yidhaha ma aqaan ko labo xadiidka uu warinaa raawiga wax ka mid a hadduu halmaamo inta uu sheegayo xifdisan yahay macnahoodu hadduusan ku xirnayn inta uu halmaamay waxa weeyaan intaanu sideedaasi xujo u tahy intaas siday xujo u tahay oo dacni u noqon ma xadiiska inta uu wariyo la dhimaayo haddaad waxa weeyaan gala weyday waxa weeyaan xadiiska qaladaa ku jira sababtoa ninka markiiba inuusan garaynaa dhacda laakiin qadiyadii iyo wixii xugun ku tacalluqay wuu soo xifdiyey waana soo gudbiyey ninkaas daatadiisana xugun kuma tacalluqo xugun kuma tacalluqo marka da qofka culummada iska daa qof daalib ahe waxa weyan wanaagga iyo dariiqa loo rabaa waxa weya laa adridaas inuu aad u yaqaano oo uu marar badan soo dhawaysto oo uu marar badan ku celceliyo o yihahda laa adri laa adri waana qofka diintiis waxay ku badbaado adiraab diraab waxaa la ihahdaa aljibaalu buuraha asiqaaru yaryar wal aakaam aakaamna jamcu akimatin weeye akimadu acla waa ka koraydaa min araabiyati bacaadka buurbuuran wa duuna alhadbati waxa weeyaan qarka qarkana waa ka hoosayda hadbada waa biru yar waay waa ka hoosayda wa daaru lqadaa daaru cumar ibni alkhadaab weeye radia allahu canhu sumiyat bidaalika magacaas daarulqadaa lagu magacaabay liannaha daartaas biicad waa la gaday fii qadaa'i daynihi daynkiisa in lagu bixiyaa loo gaday daar wax lagu xukmi jira maahane qadaaga lagu sheegaya waa daynkiiya lagu guday waaye daynkiiya lagu guday waaye marka taasna marka labadaas nuucoo istisqaha sheegay nuuc kaleetaa jira abu daawuud uu wariyey xadiis saxiixa oo ah ayadoon salaad la tukan khudbana aan lagu jirin waxa weyan in layska duceeyo jaabir ibn cabdillahi wuxuu leey nabiga sala allahu caleyh wasalam atat inabiya sala allahu alay slam bawaakin nabiga gabdho booyaya u yimaadeen markaasaa nabigu wuxuu yihi allahuma asqinaa kaytan mugiitan marii'an ilaahayowna soo waraabi waxa weeyaan roob oo waxa weyan gargaara oo hunguri marloo naftu ku raaxaysato ilaahay naafican hayra daarin oo waxna taroona dhibin caajilan hayr aajilin soo degdegoon soo daahin markaas wuxuu leey samadii dabooshay durbaba xadiiska abu daawuud ku yaala raqamka kun iyo boqol lixdan iyo sagaal baabu salaati alkhawfi salaatulkhawfka baabkiisa haadaa maxaluhu waa maxalkii looga hadlaayey salaatulkhawf salaadihii hore waxbay uga duwanta waxay uga duwan tahayna waxa weeye markii salaatul ciidayn la yidhaha salaad ciiddu iska leedahay weeye salaatulkusuuf ama khusuuf ma lagadha waa salaad khusuufka iyo kusuufku iska leeyihiin halkan sidaas ma aha tan waxa weeye salaadihii shanta ahaa duhurkii casirkii maqribkii ceshihii subxigii salaadahaas qaabka loo tukanaya marka cabsiyo timaado taasa labaad ee salaad gooniyo iska leedahay ma aha kayfiyada loo tukanaya salaadiiya laga hadla marka kayfiyooyin badan ayaa loo tukadaa oo nabiga ka sugnaaday dhowr iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban culammada gobolkood gaarsiiyeen kulligoodna waa sharci mid kasta oo loo tukado waxa weyn waa sharci hadba munaasibadda ayaa la filinaya waqtigaas alxadiiث الraabic والhamsuuna bacd اlmia xadiiska konton iyo afar iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdiلlahi bni cumar bni الkhadaab radيa allahu canهuma qaala cabduلlahi bni cumar wuxuu yidhi sallaa binaa rasuululahi rasuulka allaana tujiyey salى اllahu عalيه wasalam salaata اlkhofi cabsida salaadeeda fii bacdi ayaamihi maalmihiisii gobol ka mid ah riwaayada nusqooyinka gobol oo cumdaha waxaa ku yaala allatii laqiya fiiha alcaduwa maalmihii uu nabigu cadowga la kulmay maalmihii uu nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu cadowga la kulmay laakiin lafdigaas waa in la ogaada saxiixaynku ma laha lafdigaas saxiixaynka ma laha marka nusqaday ku taallo waa in la ogaada inaysan shardigii waafaqsanayn musanifka marka maalmihiisii nabigu uu gaalada la kulmay maalin ka mid ah ayaan la tukano oo nabiguna tujiyo salaatulkhoof siduu u tujiyey marka waa tanaa nabigu ciidankii labuu ka dhigay cadowgiiyaana markaas wuxuu jiraa jihada qiblada jiha aan ahayn waxaa la rabaa jihadii qibladana in loo jeesto cadowgiina la iska waardiyeeyo cadowgiina jihada qiblada ma jiro ciidankii labu ka dhigay hal qayba cadowgii hor istaagu yidhi qaybna gadaalkayga safto ila tukada fa qaama daa'ifatun kooxaa istaagtay macahu nabiga la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam wa daa'ifatun kooxna waxay istaagtay biizaa'i lcaduwi cadowga ku aadkiisa qaybna nabiga gadaalkiisa istaageen oo nabiga la tukanayo qibladay usii jeesteen qaybna cadowgiiyay hor taagantahay waardiyeyne marka waa in qiblada iyo cadowga isku meel jirin marka taasaa kuu cadaynayda fa sallaa nabigu waa tujiyey sala allahu calayhi wasalam biladiina kuwii macahu la jiray ragcatan hal ragcuu tujiyey kooxdii isaga la jirtay ayaa nabigu sala allahu calay wasalam hal ragca tujiyey bis uma dahabuu waa tageen wa jaa alaakharuuna kuwii kalaa yimid ayagoo salaadii ku dhex jira intaa tagayna waardiyii qabteen qibladii waa laga sii jeestay ilaa daruura keeneeda dhibaataa taagan ayagoo salaadoodii ku jira inta lugeeyeenay waardiyii qabteen kuwii kaleto cadow hortaagnaana waa soo tageen markaasay nabiga kusoo xirteen nabiguna ragcadaasu dheerayna markaasay kusoo xiranayaan uma dahabuu waa tageen wa jaa alaakharuuna kuwii kaleo waardiyahay ayaa yimid fa sallaa nabigu waa tujiyey bihim kuwaan kale ragcatan hal ragco waana iska salaamo naqsadeen nabigu sala allahu alay wasalam labadaas ragcay isagao ugu dhammaatay oo haddii masaafir la yahayna duurkii iyo casirkii iyo ceshii hadda waa laba laba ragco iyo subxigii haddii waxa weeyaan aan masaafir lahayna salaaddu markaas inay laba ragca aheedaa dhacdo salaad subax la tukanayay waqadat daa'ifataani labadii kooxood waa dhammaysteen ragcatan ragcatan ragca ragcadii u dhimaneeday dhammaysteen oo kooxdii hadda nabiga la joogto dambe ragcadii u dhimaneeda isla istaag inta istaageen ay dhammaystiranayaan saasay iyada salaadii ugu dhamaatay way ka salaam naqsadeen qoladii oo salaadii ku jirta oo cadowga hortaaganay u tageen waa soo bedelayaan qoladaas intay yimaadaan marka meelay ku tukan karaan ayay waxa weeyaan ragcadoodii u dhammaysanayaan qoladii marka salaada hor xiratay ayaa ku dambaynayda salaada haddeen markii hore iyaga salaada nabiga ku xirta hormaray haddana salaam naqsiga iyagaa ku dambaynaya salaatulqowfka marka taasaa kamid a salaatulqowfka nabigaa tujiyey sala allahu caleyh wasalama ilaa yowm alqiyaamana waa sharci culimmadana sidaasay ku tageen agarkooda marka laga reebo abu yuusuf oo ardaygii abu xaniifa asaga wuxuu dhaha nabigay khaas ku aheyd oo ilaahay wuxuu yidhi waidaa kunta nabi maxamedo markaa tahay fiihi muslimiinta dhexdooda fa aqamta lahum sala markaa salaatulqofkii sheegay laakiin jamaahiirta culamadu waxay lehin xukunkeedu waa baaq waana sida ibnu daqiiq u ixkaam ixkaamka uu ku baraarujiyey ibnu mulaqina iclaamka uu ku sheegay marka waa sidaas waa xukunkeedu waa baaqi qaabkaas marka waa loo tukadaa qaabab kale atuu sheegin marka alxadiidu alkhamisu walkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo shan iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can yaziid ibni rumaan can can saalix ibni khawaad ayuu ka wariyey ibnu jubayr can man qofuu ka wariyey sallaa tukaday maca rasuulilahi rasuulka ilah la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam yaziid ibnu rumaan waa raawiga hore kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu ruux aa la yidhahdaa yaziid ibnu rumaan kunyadiisa abu ruux aa la yidhahdaa alsadi waa reer asadi alqurashi almadani mawla al zubayr waa taabici hiqa ah qaari ah caalim ah kahiiru lxadiid ah saxaabada ayuu qaar ka mida waa ka wariya asagana jamac badan oo taabiciinta kamidaha ka wariya maata sanata halaahiin wa mia boqol iyo soddon markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay waa ninka la yihahda aburuux yaziid ibnu rumaan wuxuu ka wariyey saalix ibnu khawaad ibnu jubayr saalix ibnu khawaad ibnu jubayr kunyadiisa saalix waxaa la yidhaha abu cabdillaah alansaari waa taabici hiqa ah casiiz ulxadiis ah aabihiisna waaba saxaabi ninka la yidhaahdo khawaad ibnu jubayr waaba saxaabiba khawaad ibnu jubayr waaba saxaabiba isagu caman qof ayuu ka wariyey marka saalix ibnu khawaad xadiiska wuxuu ka wariyey caman qof sallaa tukaday maca rasul illahi sal l camana waa iska majuul laakiin jahligaas waxba ma dhibayo qofkii nabiga la tukaday waa saxaabi wa jahlu saxaabiyan laa yadur qofkii nabiga la tukaday sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan waa saxaabi saxaabiga jahligiisuna waxba ma dhigo maxaa yeelay dhammaantood waa caadiliin haddii sanadka uu soo galo nin oo laga jaahil yahay oon saxaabi ahayn sanadkaas dacfigu ku keena laakiin saxaabiga rajul haddii la iska yidhaah oo la ibhaamiyo iyo haddii la caddeeyo labadaba waxa weyan xadiisku waa haabit oo saxaabada kulluhum waa caadiliin camantaasna isaga wuu sheegi doona markuu sheegaana wax ka dhihi doona insha allah caman qof ayuu ka wariyey saalix sallaa tukaday maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam salaata dati dati riqaac salaadii oo datu riqaac datu riqaac maxay ahayd maxaase loogu baxshay gaswatu dati riqaac saxiixu lbukhaariga ayay ku taallaa abi muusa alashcari wuxuu yidhi qisadan oo qaswati dati riqaac fa naqabad aqdaamunaa cagaheennaa daldalooshadeen saan u soconnay wa naqabad qadamaaya aniga labadayda cagood waa dalooshadeen wa saqadad adfaarii ciddiyahaygu waa dhaceen fa kunnaa nalufu waan ku duuduubi jirnay calaa arjulinaa lugaheenna alkhiraqa calalo ta la jeexjeexda maryaha ayaa kaba lama haystay cagaha lagu duubayay fa sumiyat ghaswata daati riqaac saasaa loogu baxshay duulaankii daatu riqaac limaa shay dartiisa loogu baxshay kunaan ahay nacsibu kuwa ku duuduuba cagaha kuwa ku duuduuba min alkhiraqi calalada calaa arjulina lugaheena saxiix bukhariga saas ku taala waana sida sawaabka ah in qaswatu daatu riqaac magacaas loogu baxshay sidaas waa sidaas bukhaariga ku taala marka qof la tukaday salaadii dhaatu riqaac salaat alkhawfi cabsida salaadeeda ayuu ka wariyey anna daa'ifatan koox safad way safatay macahu nabiga la jirkiisa markaana waxa weye sida markii hore oo kale cadowgu wuxuu jiraa qibladii meelaan ahayn tii xaaladii horuu la mid yahy qaab kaluuna nabiga u tujiyey markaana qaab kaluu haddana u tujiyey ana daa'ifatan koox safad way safatay macahu nabiga la jirkiisa wa daa'ifatan kooxna wijaahal caduwa cadowga ku-aadkiisay safatay oo cadowga isku aadida hor istaagtay fa sallaa nabigu waa tujiyey biladiina kuwii macahu nabiga la jiray ragcatan ragco kuwii asaga gadaalkiisa taagna hal ragcoo tujiyey uma habata nabigu waa sugnaaday qaa'iman xabiha mid taagan wa atamuu way dhammaystirteen lianfusihim nafyaalkooda dhamaystirteen ma aysan dhaqaaqin iyagoo salaadii ku jira kuwaan salaadii nabiga inta ka gooseen ragcadii koobaad markay la tukadeen ayay ragcadii labaad ku dirsadeen oo salaadii ay dhammaystirteen uma insarafuu waa gadoomeen ayagoon salaad ku jirin salaaddii ka baxoo dhammaystay fa safuu way safteen wijaahal cadow cadowga ku-aadkiisa wa jaa-ad waxaa timid addaa'ifatu lukhraa kooxdii kalaa timid kooxdii kale ayaa timid nabigana intaas waa taagan yahay oo ragcadii ragcaddii labaad u taagan yahay fa sallaa nabigu waa tujiyey bihim kooxdan labaad alragcata ragcadii allatii ragcadii baqiyad asaga u hartay ragcadii asaga u hartay allatii ragcadii baqiyad asaga u hartay ragcadaas ayuu nabigu tujiyey sala allahu calay wasalam uma habata nabigu waa sugnaaday jaalisan xaal yahay mid fadhiya taxiyaadkii iska akrinta fadhiisa markaasuu ducadii iska dheeraysta iyagii suga iyagiina waa istaageen wa atamuu waa u dhammaystirteen lianfusihim nafyaalkooda ragcadii nabigu intuu fadhiyey inta istaageyna ragcadii soo dhammaystirteen markaasay isagoo fadhiyo u yimaadeen uma sallama bihim waa la salaama naqsada qaabkaasna waa qaab labaad oo ay sunno tahay oo loo tukado alrajulu ninka aladii ninka sallaa tukaday macan rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam sahal ibnu sahal ibnu abi xathma waa sahal ibnu abi xathma sidaasuu yidhi musanif sahal ibnu abi xathma wuu yidhi ninka nabiga la tukaday sala allahu alay wasalam saasuu ku fasiray laakiin xaafid ibnu xajar isaabada wuxuu ku yidhi zarkashiyaa yidhi tasxiixu cumdaha qowlkan musanifku uu leeyahay aladii sallaa maca nabiy huwa sahl ibnu abi xathma sidaas ayuu yidhi yiri oo u cayinay ninka saas u cayinay mubhamkii oo u cayinay warkaas waxaa sheeguu ka soo qaatay yidhi cabdulxaq iyo ibn cabdilbari iyo keyrkood wa huwa cajiibun yiri waa wax lala yaabo yiri in la yidhaha waa sahl ibnu abi xathma ninka nabiga la tukaday oo saalix ibnu khawaad uu xadiiska ka warina sababto ah wa kayfa yakuunu haadaa sidee arrintaasu ku dhici kartaa waqad kaana id daaka sakiiran sakiiruba ahaba sahl ibn abi xathma markaas markuu ugu badnaado afar sanuuba jirayba ama shan sano ilaa nabigu markuu dhintay sideed sanuu jiray sida laisku waafaqsan yahay ya sidaasoo kaleeto ibnu cadaar calaauddiin ibnu cadaar wuxuu rajaxay sahl ibnu abi xathma inuusan xaadirin dagaalkaas waana sida sawaabkaa wey ahay sida sawaabkaa weeye inuusan xaadirin goobtaas alimaamu raafici sharxulwajiiska wuxuu ku yidhi ninkan mubhamkaa oo nabiga la tukaday waa khawaad ibnu jubayr khawaad ibnu jubayr weeye sidaas ayuu yidhi oo saalix aabihiis weeye ninka oo nabiga la tukada u ka wariyey markaasuu yidhi zarkashina wahuwa aqrab ila sawaab saasaana u dhow sawaabka hay sidaas ayuu yidhi kamaa awdaxtuhu fi dahab libriis uu yidhi ibnu qataan laftirkiisu wuxuu yidhi ma ansaxaydu warkaan ah in la yidhahdo waa sahl ibnu abi xathma wax ansaxaya maaha maxaa yeelay a'imadu waxay ku kulmeen sahl ibnu abi xathma sideed sano inuu jiray nabigu markuu dhimanayo sala allahu alay wasalam sida ibnu mandah oo kale ibnu xibaan ibnu sakan xaakim abu axmed a'imadaas ay caddeeyeen xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi juska toddobaad afar boqol labaatan iyo labo ninkan mubhamkaa magaciisa waxaa weeye aa lagu sheegay sahl ibnu abi xathma saas aa lagu sheegay ilaa qaasim ibnu maxamed oo xadiidka salaatulqoofka ka wariyey saalix ibnu khawaad can sahl ibnu abi xathma sidaasaana daahirka ka hor riwaayadda bukhaari laakin walaakin araajix annahu abuuhu khawaad ibnu jubayr sida laakiin raajixa ah ninka nabiga la tukaday oo uu ka warinaya abu saalix xadiiska waxa weeyaan sida raajixa ah waa khawaad ibnu jubayr ninka saalix uu ka warinayo xadiiskan dhii tegay abu saalix maahane saalix ninka uu xadiiska ka warinayo sida raajixa waa aabiis khawaad ibnu jubayr sidaas ayuu asna leeyahy marka masaladaasna waa in lagu baraarugaa alxadiidu saadis walkhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo lix iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can jaabir ibni cabdillaahi alansaari radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam salaata alkhawfi cabsida salaadeedii salaadii cabsida ayaa nebi moxamed sala allahu alay slm la joogay fa safafnaa waa safanay safayni laba saf khalfa rasuulilah rasuulka ilahi gadaalkiisa sala allahu alay wasalam hal mara markaan cadowgiya wuxuu jiraa dhanka qiblada looma baahna marka inaan jamaaco kale meel kale loo diro ciidankii o dhamaa laba saf laga dhigay labadii saf nabiga gadaalkiisay safteen safka ha safku hadduu rabo wuxuu gaaraa shan kilomitr ilaa dhul banaana lagu tukanaa laba safa ciidankii o dhan laga dhig fa safafnaa waa safnay safayni laba saf khalfa rasuulilah rasuulka ilaahi gadaalkiisa sala allahu caleyh wasalama walxaal alcaduw cadowgiina baynanaa annaga iyo wa baynalqiblati uu noo dhexeeya xagga qibladuu naga xigaa fa kabara nebiyu nabigu allahu akbar ayuu yidhi salaadii xirtay wa kabarna anaguna allahu akbar aniyo salaadii ayaan xidhanay jamiican xaalaan dhannahay labadii safba uma rakaca nabigu waa rukuucay wa rakacna waa rukuucnay jamiican xaalaan dhannahay labadii safba waa la rukuuceen uma rafaca ra'sahu madaxiisu nabigu karuu soo qaaday mina rukuuc rukuucdiiu ka soo qaaday wa rafacna anaguna waa ka soo qaadnay madaxa jamiican xaalaan dhannahay hal intaas waa la wada socdaa labadii saf laakiin sujuud hadii la aado wejiga dhulka dhiglo cadowgii looma jeedo waxa dhacda markaas inuu kugu soo boodo fuman xadara waxaa u hoobtay bisujuudi sujuud nabigii fuman xadara nabigi waa hoobtay bisujuudi sujuudu u hoobtay wa safu safkiina waa hoobtay alladii safkii yeliihi nabiga ku xigay wa qaama safu safkiina waa istaagay safkii almu'akharu la gadaal mariyey fii naxri caduwi cadowga dhuuntiis cadowgii waardiyeyna samic allahu liman xamid adkaartiisu iska aqsan iska daldalana cadowgu fiirina waa taagnaana saas u taagnaana sidaas u taagnaana wa qaamuu waa soo istaageen falamaa qada nabiyu nabigu markuu soo dhammaystay dheh sala allahu calay wasalam assujuuda sujuudii wa qaama safu safkiina ay istaageen alladii safkii yelihii nabiga ku xigay oy rakacdaas soo dhammaysteen inxadara safu safkiiya hoobtay safkii almu'akaru la gadaal mariyey bisujuudi sujuud ayuu u hoobtay wa qaamuu waana soo istaageen inta soo dhammaysteen sujuudii markaasaa ragcadii labaad la iskaga daba yimid markii ragcada laska labaad la iskaga daba yimid cadaalada nabigeena sala allahu calayhi wasalam oo cajiibka ah wuxuu sameeyey safkii awal nabiga soo xigay oo ragcadii hore sujuudda u raacay gadaal ha mara layi safkii gadaal xigay oo ragcadii hore markii nabiga iyo safka ku xigaa sujuudayeen waardiyahyayna nabiga ha kusoo xigsadeen la ragcada labaad ha la sujuudeen oo kooxdaas waardiya ha haydeen taasna cadaalada nabiga labadaas ragco xaataa dhexdooda inuu ugu samaynayo ayay kutusaydaa taasna qof kasta oo mas-uul ah waa inuu nabiga uga daydaa sala allahu caleyh wasalam wuxuu yihi uma taqadama waxaa soo hormaray asafu safki almu'akharu la gadaal mariyey wa ta'akhara waxaa gadaal u baxay asafu safki almuqadamu lasoo hormariyana gadaal u baxay waa ciidan la tababaray nidaamka la baray waxaa salaaddii dhexdeeda labadii saf isku bedelayaan oo safna gadaal u baxay inta isdhex mareen nin walba laba nin dhexdood maray ayadoon buuq iyo qash iyo qaylo iyo war midna ubaahnayn u baahnay uma taqadama waxaa soo hormaray asafu safki almu'akharu la gadaal mariyey wa ta'akhara waxaa gadaal maray asafu safki almuqadamu lasoo hormariyey uma rakaca nabiyu nabigaa rukuucay sala allahu caleyh wasalam wa rakacnaa waa rukuucnay jamiican xaalaan dhannahay uma rafaca nabigu koruu usoo qad hal mara safkaasaa la tukaday uma rafaca kor usoo qada nabigu ra'sa madaxiisa mina may labadii safo marka waa la rukuuceen dhe uma rakaca nabi nabigaa rukuucay wa rakacnaa waa rukuucnay jamiican xaalaan dhannahay labadii safba nabiga waa la rukuuceen uma rafaca ra'sa madaxiisuu nabigu kor u soo qaaday waa ragcadii labaad mina rukuuc rukuucdiiu ka soo qaaday wa rafacna anaguna waa soo qaadnay madaxa jamiican xaalan dhannahay uma nxadara nabigu waa hoobtay bisujuudi sujuudu u hoobtay wa safu safkiina waa hoobtay alladii safkii yelihii hadda ku xigay alladii safkaasoo kaana ragcadii hore ahaa mu'akharan mid la gadaal mariyey alladii safkii kaana alladii safkii kaana ahaa mu'akharan mid la gadaal mariyey fii ragcati lula ragcadii hore fa qaama safu safkiiyaa istaagay safkii almu'akharu la gadaal mariyey haddee ragcadan safkii ragcadan la gadaal mariyey fii nari fii nuxuuri lcaduwi cadowga dhuumahoodu taagan yahu samic allah liman xamid inta yidhi waardiyahayaa inta sujuud ay dhammaysanaya nabiga safka ku xigaa falamaa qada nabiyu nabigu markuu dhammaystay sala allahu caleyhi wasalam assujuuda sujuudii wa safu safkiina u dhammaystay alladii safkii yeliihi nabiga ku xigay inxadara waa hoobtay asafu safkii safkii almu'akharu la gadaal mariyey bisujuudi sujuudu u hoobtay iyaguna waa fadhiyaan safkii hore iyo nabigii waa taxyaadsanaya cadowgana waa fiirinaya waa fadhiga waa lagu fiiri karaa sujuuday u soo hoobteen fa sajaduu waa sujuudeen uma sallama nabigu waa salaamo naqsaday sala allahu caleyh wasalam wa sallamnaa waa salaamo naqsaday jami waa salaamo naqsanay jamiican xaalan dhannahay qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu waa siday sameeyaan xarasukum waardiyihiinna haa ulaahi oo kuwaan ah biumuraa'ihim madaxdooda ay ku sameeyaan waqtigaas uu joogay jaabir ibn cabdullaahi ayaa madaxda la waardiyi jiray sidaanay u tukan jireen staafka madaxda marka wuxuu leeyahay staaf hadda diin le iyo madax diin le oo xataa hadday iswaardiyeynayaan aysan dhacaynina inuu duurka iska fadhiyo oon aadan moodinba inaan waajibba lagu lahayn nina iska tukado ma ahayn waardiyaha sidaanay u tukan jireen waqtigaas jaabir hadla wuxuu yidhi waa sidaan staafkiina ay madaxdiina u waardiyeen saasaan gaalada iska waardiyeynin wadakarahu xadiiskan muslimaa sheegay bitamaami dhammaantiis wadakara lbukhaari bukhaari wuxuu sheegay darafan qayb oo minhu ka mid a waanahu iyo waanahu nabiga salla inuu tukaday salaat iyo waanahu jaabir dhe salla inuu tukaday salaat alkhawfi maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu alay waslm fi lqaswati asaabica duulaankii toddobaad qaswati daati riqaac ah qaswatii toddobaad oo waxa weeyaan sanadii toddobaadna kadibna waa aheyd oo qaswatu khaybar ee ka dambeyd qaswatu daatu riqaac qaswadii toddobaadna marka la tirtiriyo duulaanada weyn waa aheyd saasay bacdu culamaa yidhahdaan zerkesh marka wuxuu dhaha xadiiskan jaabir oo salaatulkhawfka wuxuu yidhaahdaa hadalkan uu yidhi muslimaa soo saaray bukhaarina daraf ka miduu soo saaray oo hadalkaas saas u yidhi laba wahmiya ku jirto yidhi bukhaari xadiiskan wax ka mida sooma saarin min min riwaayati jaabir kama soo saarin maxaa yaele muslim wuxuu ka soo saaray min xadiidi cabdimelik ibnu abi sulaymaan can cadaa can jaabir bukhaarina cabdimelik shay uu ka wariyey ma jiro wahmiga koobaad waa midkaas wahmiga labaad fi lqaswati asaabica lafdigaas qaswati daati riqaac wuxuu yidhi daatu riqaac ma aha inuu yidhi qaswadii toddobaad lafdiga bukhaarina waxa weeye fii qaswati asaabica fi lqaswati almalaha lafdiga bukhaari waa sidaas wuxuuna ula jeedaa uu yidhi ujeeddada fii qaswati sanati asaabica saasuu ula jeedaa oo sanadii toddobaaday aheed sidaas ayuu ula jeedaa qaswatu daati riqaac maxaa yeele bacda khaybar aheed sidaas weeye marka taasna waa muhiim taasna waa muhiim taasna waa muhiim kitaabu janais janaiskii janaasooyinkii kitaabkoodi hada maxalu aljanais waa jamcu janaasatin janaasana waa la yidhaha jinaasana waa la yhaha jiimka in la fadxiyo iyo in la kasriyo janaas hadii la yidhahda maydkaal weeyaan haddii jinaasa la yidhahdana waa naxashka lagu qaadayo maydka marka labada magacba waa sawaab janaasa iyo jinaasa labadaba marka janaasa waxaa looga hadlaya axkaamtii oo salaadii waxa weeyaan wax badan oo axkaamtii maydka looga hadlaya marka kitaabu salaad markuu dhameeyu ku xijiyey maxaa yeeley waxa ugu muhiimsan maydka waxyaalaha waajibka loo qabto salaada weeye marka axkaam badan oo maydka ku saabsan halkaan uga hadlaya salaadii ay ka mid tahay alxadiiu saabic wlhamsuuna bacda almia xadiiska konton iyo toddoba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wari can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra naca nabiyu nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu geeridiisa ogeysiiyey annajaashiya najaashi fi lyowmi maalinkii aladii maalinkii maanta uu dhintay fiihi maalinka dhexdiisa nacyiga haddaad maqasho nacyi nacyi waxaa la yidhaahdaa qofka geeridiisa in dadka la ogeysiiyo ayaa la yidhahdaa nacyi nacyiga marka waa labo nacyiga waa labo nacyi xaaraan ah iyo nacyi bannaan nacyiga bannaan waxa weeye maa fiihi qaradun saxiixun dan saxiixa waxay ku jirto sida jamaaco badan inay salaada u yimaadaan dadkaa la ogeysiina hebel waa dhintay meeshaasaa jinaasada lagula tukanaya ha la yimaado geerida qofka saas dadka in loo ogeysiyaa waa nacyi saxiix ah nacyigaas waa fiican yahi nacyi aan bannaanayn oo xaaraan ah ayaa jira waa maxe waa nacyiga waxa weeyaan laba shay midkood loo sheegayo oo geerida maydka loo ogeysiinaya laba shay midkood in arrintiisa la weyneynayo geebelaha oo saasaha oo keeraha oo kaas aha ayaa dhintay oo dadka la ogeysiina meela jooga salaad kasoo qaybgeli maayaan wax kaloo xikmadu kuma jirto waxa weyan kaasuna waa xaaraan wey kaasuna waa xaaraan altafaju cala almeyit hadday tahay iyo icdaam xaalulmeyt meydka xaaladiisaa la weynay ninkii saasoo qiimaha weyn laha ayaa dhintay amase waa lala argagaxsanya saasaa naga dhintay ninki aha hala ogaado dhibaatadaasaa dhacday asagiyaa loo argagaxsanya ama arrintiisiyaa la weynin la bumbuunin warkiisa insaas idaacadaha iyo meelaha looga daayaa waa xaaraan taasu nacyiga xaaraanta weye nacyiga banaanna waa nacyiga qaradka saxiixa ku jiro lasileeya jamaaco badan oo ku tukataa ha timaado marka meydka in saaxiibadiisa iyo qaraabadiisii la ogeysiiya waa banaanta in loogu yaro dad badan oo muslimiin ku tukadana waa banaanta in laakiin arrintiisu laga argagaxsanya daraaddeed idaacadaha looga sii daayo oo calamada loo dejiyo oo layidhaha saacadaha loo aamuso waa dhaqan gaalaad mana banaana marka tan nabiga marka waa nacyigii banaana oo ah in geeridan la ogeysiiyo qofka si jamaaco badan oo ku tukata loo helo ee najaashi waa boqorkii xabasha oo markay saxaabadu ka soo jiroodeen maka hijradii koowaad oy xabasho yimaadeen ay ugu yimaadeen oo kusoo dumay oo ku nabadgeliyey kadibna isagu islaamay meeshana waxa weeyaan intii kale dowladda hal qof oo kale laga sheega ayaa islaamay oo hal nin oo kale kulli intooda kale waa diideen inay islaamaan marka xataa islaamnimadiisuu qarsanayay wadan gaaluu ku noolaa wadan gaala maadaama uu ku noolaa wax janaaso ku tukada ma helaynin taas darteeda keentay inuu nabigu ogeysiiyo geeridiisa si loogu tukado marka xadiidka dambe ayaan insha allahu ku dhammaystiraynaa ama casharka dambe oo soo socda ayaan ku dhammaystiraynaa xadiidkan macnihiisa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed